gaari fariin goostay iyo mid kale ayaa iskula dhacay gudaha magaalada muqdisho halka mootobajaajna ay si xun uga burburtay nin saar ah mootobajaajta ayaa laga soo dhex saaray isagoo xaaladiisa caafimaad aad u liidato maadaama uu dhaawac soo gaaray waxaana durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka inkastoo markaa kadib aanaan ka warqabin inuu dhintay iyo inuu nool yahay mid ka mid a dadka shilka ka badbaaday ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen laamigaan kusoo socday gaarigaanoo soo socdo oo qof inan qofwada aanu qabay aan laamiga kusoo joogan ujeeda gaalgadaan u soo socdo gaalgadaan u soo socday maadaama gaari gadaal gadaal uu soo socday marka gaari ila wadaaba aan qabayay anigu maba aanu kusii mashquulay markaan gaariga aan meesha cabaar soo socday gaariguna oo qof gaari aan la wadin waa taqaanaa siba u saaladaynaya oo gaari u saaladaynaya gaari laami gaari is ayuu hortaagan jaamacadda is ayuu hortaagnaa buu dhinac ka soo maray marka inuu gaarigaas ku dhufta aan arkayo xoogaa oo oo soo maray markaas baa ogaaday gaarigu inuu soo fanin goosta marka gaarigaan wuu soo leexday bajaajulu asna wuu soo leexday in gaarigan bajaajlaha oo inta ku dhacay derbiga kula dhuftay ma arkay labadii isku dhaceen arkay hal qofaan markaas ku jiray gaari ku jiray inta laamiga ka soo qaaday derbigaan kula dhuftay hal nin baa hal nin baa ku jira bajaaj hal baa hal nin hal nin oo darag walaha bajaaj dee ninkaas xaaladiisa aniga hadda dadkii markaas ka soo bixiyey si sheegayaan intiisaan hore arkay intiisa koraan arkayee dhowr jeer oo hore gudaha magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shilal gaadiid oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen